أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أما بعد suuraة النجم ayuu casharkeena ka bilaabmaya caawa ee aayadeeda koowaad suuraة النجmi waa qur-aankii qabla اlhijra nebiga intaanu soo hijroonin soo degay ee uma ka joogay weliba waxay ahayd suuraddii ugu horeysay ee nebiga la faray salى اllahu عalayhi waslm inuu la jahro ou kor u qaado si markaa yacni gaalo iyo muslim labadaba ay u maqlaan macaani badanna marka way ku jirtaa oo suuraddu waxay ku bilaabanaysaa dhaar ou rabbi subxaanahu wa tacaala uu dhaaranayo makhluuqaadkiisa waaweyn wax kamida uu ku dhaaranayo ujeedka marka ama yacni qasadka dhaartana ama muqsamu calayhigana uu yahay ee risaalada iyo nebiga sala allahu calayhi wasalam xaqnimadiisa ayaa ayaa yacni nala tusaaleynayaa iyo mushrikiintii carabta wixii ay diin ka dhigan jireen ee shirkiga ahaa iyo been abuuradkii ay rabbi ku been abuuranayeen iyo sida marka loogu caqli celinayay qaala tacaala allah wuxuu yihi bismi illaahi araxmaani araxiim wannajmi xidigii baan ku dhaartaye idaa goortii hawaa ou dhaco xidiga goorta ou dhacan ku dhaaranayaaye maa dalla ma dhumin saaxibukum saaxibkiinaan yacnii saaxibkiinnii ma dhumin oo nebigaa loo jeedaa sal l salam wamaa qawaa ogaalna xaqa ma uunan ku dhinac marin wamaa yandiqu ma dhawaaqayo can ilhawaa hawadiisa ka dhawaaqi maayo xaggeeda oo sida nafsadiisu jeceshahay uun kuma hadlayo in huwa maa huwa nudqigu shayga uu ku dhawaaqaya maba ahan in huwa shayga uu ku dhawaaqaya maba ahan ilaa waxyun waxyi ma ahane wax kale ma ahan waxyiga oo yuuxaa loo waxyoonayo callama waxaa barbaray hu isaga yacnii alwaxya waxyigii waxaa baray shadiidul quwaa xoogagiisa iyo quwooyinkiisa mid ay aada u daran tahay duu miratin awood u saaxiib ah fastawaa waa ekaaday walxaal buu ekaaday kaasi huwa isaguba bil ufuqi jihadii ou ahaaday jihadii day al aclaa sarraynta badnayd humma markaa dabadeed danaa waa dhowaaday fatadallaa waa laalaadsamay oo waa soo dhowaaday aad buu usoo dhowaaday fa kaana wuxuu ahaaday qaaba qowsayni qaanso ama laba qaanso qadarkeed ayuu ahaaday ow amase adn ow bal eh sidaa maaha ma ahane adnaa ka dhowaanshiyo badan ayuu ahaaday qadar intaa ka dhowaanshiyo badan ayuuba usoo jiirsaday wanajmi idaa hawaa saddex tafsiir baa ku jirto tafsiir waxaa weeyaan annajmi xidigan waxaa loo jeedaa xidigahan ururta la yiraahdo athuraya waana sida ibnu cabaas laga wariyo way ee xidigahaasina marka goorta ay dhacayaan waa goorma waxay dhacayaan marka ay waagu u baryahay ayay dhacayaan iyaguna ay qarsoomayaan oy cilayaan xilligaas marka ay qoraxdu ee yacnii xidiguhu ay dhacayaan aayad aada iyo aada u weyn baa ku jirto qudrada rabbi ama waxdaaniyada rabbi subxaanahu watacaala ee lagu garan karo ayb carabtana xidiguhu waxay yidhaahdaan athuraya xidigaha ururta ah annajmu ayay yidhaahdaan tafsiir sidaas waaye tafsiirka kale ee labaad waxaa weeyaan wannajmi xidigihii baan ku dhaartay waa iska caam waa xidig kasto waa ismu jinsi alla geliyey waa xidig kasto marka xidigihii dhammaantood baan ku dhaaranayaa waa idaa yacni idaa hawaa marka uu dhaco dhicitaankana marka waxay ku dhaca wuxuu ku dhacayaa marka uu shayaadiinta lagu rajminayo waayo xidigaha waxyaabaha ilaahay samadan uu xidigaha dhexdii ugu yeelay waxaa ka mid ah wajacalnaaha rujuuman lishayaaiin shayaadiintaa lagu rajmiyaa oo markaa yacni lagu gubaa marka wanajmi baan ku dhaartay xidigii xidigihii baan ku dhaartay idaa hawaa goortay dhacaan yay ku dhacayaan shayaadiinta markay ku dhacayaan oo lagu rajminaye yacni markaa loogaga eryayo inay wax kamida waxyiga ama waxa la xukumayo inay soo maqlaan tafsiirkaas labaad baana alimaam ibnu lqayim tibyaanka atibyaan fii aymaani lqur'aan uu doortay isaga oo wuxuuna isu munaasabeynayaa uu leeyahay wanajmi idaa hawaa xidigii haddii shayaadiintii lagu fogeeyey ee rasuulkii shaya shaydaan maaha isaga waxii saafi ah bou xagga rabbi ka helaa waaye macnaha ayb oo shayaadiin iyo rusul iskuma eka marnaba ma isku eka kuwaasna ilaahay agtiisa waa laga rajmiyaa shayaadiinta rusushana ilaahay agtiisa waa laga soo dhoweeyaa baadida iyo j iyo cilmi la-aan iyo waxaasoo dhan waa laga fogeeyaa waana laga dheereeyaa rususha ayb tafsiirka saddexaad in qur-aanka laga macneeyaba wannajmi bimacna almunajami midkii yacni xoogaa xoogaa loo soo dejinayaan ku dhaartaye idaa goortii hawaa uu soo dego annajm marka qur-aankanad waa kii lasoo dejiyey yani unzila alqur'aanu munajaman yani qur-aankii dabcan markii hore beyt lciza ayaalayaa la yeelay dabadeedna marka tartiib tartiib ayuu usoo degaya hadba intii xaajada iyo baahida ay joogto ayaa hadba lasoo dejinaya macnaha saddexaadna marka waxaa isagana rajaxay sheekh maxamed alamin shanqiiti saddexdaas macnaha marka ku jirto ayb wanajmi waxaana loo badan yahay kan hore wanajmi xidigii ayaan ku dhaartay ururta waayo marka xidigahaasi idaa goortii hawaa uu dhaco xidigu markau dhaco waqtiga salaada subax fajarkii waay nacam ayuu dhacayaa u baaba-ayaa yuu celayaa nacam waqtigaa baan ku dhaaranayaaye maa dalla ma dhumin saaxibukum saaxibkiini ma dhumin saaxibukum marka ay muxamadun sala allahu calayhi wasalam moxamed ma uunan dhumin wamaa qawaa ee isagoo xaqii garanayana kama dhumin riwaayada iyo dalaalku waa laba macnoo isku dhow af soomaali dhumid iyo habaabid haddaad dhahdo waa isku mid uun laakiin macno ahaan way kala duwan yihiinoo addalaalu yaqacu min aljahli bilxaqi dalaalku wuxuu ku dhacaa qofku markuusan xaqa aqooninba walgayu riwaayadana waxay ku dhacdaa huwa alcuduulu can ilxaqi in xaqa laga leexdo laga dhumo maca macrifatihi iyadoo la yaqaano oo qofka uu garanayo walidaalika midna nasaarada lagu eedeey ayaa ku sifaysan oo iyagu cilmi ma leh ogaan la-aan bay rabbi caabudayaan jahli bay ilaahay ku caabudayaan waa dhumeen marka yahuuddiina iyagoo og xaqa ayay ka leexanayaan oo ay ka dhumayaan iyaga marka riwaayay ku sifaysan yihiin kuwan yahuudda nasaaradiina dalaal ayaa lagu sifeeyey marka nebigana sala allahu calayhi wasalam labadaasba waa laga anfiyey oo rasuulka cilmi la-aanna lama dhumin isagoo wax ogna xaqi kama dhumin xaquu ku taagan yahay waay marka maa dalla ma dhumin saaxibukum saaxibkiina ma dhumin oo isagoo ogaan la-aan iyo jahli ma uunan ku dhumin dartii wamaa qawaa mana habaabin oo ma dhuminoo isaga xaqii kama dhumin kamana leexanin isagoo og oo yaqaano wamaa yandiqu ma dhawaaqayo nebigu canil hawaa ay can hawaahu sida ay nafsadiisa jeceshahay xaggeeda ka dhawaaqi maayo wuxuu isagu uu naftiisa jeceshahay ka dhawaaqi maayo addoon weeyaan ilaahay soo diray wixii uu rabbi usoo dhiibay ee lala soo diray unbuu ku dhawaaqayaa marka wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa maa huwa shayga uu ku dhawaaqaya maba ahan ilaa waxyin un weeyaan waxyi waxyiga oo yuuxaa la waxyoonayo marka haddaan dhahno in huwa damiirkii aan u celino alladii yandiqu bihi shayga uu ku dhawaaqayo waa caam marka caam ayuu noqonayaa qur-aankiina waa soo gelayaa sunnadii nebiga xigmadiina waa soo gelaysaa waayo nebiga sida qur-aanka loogu waxyoodo ayaa sunnadana loogu waxyoo jiray nusuus badan baana ku tusayso yacla bnu umaya ayaa wuxuu jeclaan jiray inuu arko rasuulka sal ll ly slam oo waxyi kusoo degayo cumar buu weydiin jiray nin baa marka waqtigii jiciraana ee xunayn kabacdi cumradaas ayaa nin nebiga u yimid markaabuu isagoo marka xarman barafuun iyana iyo zacfaraan iyana ku dharooban markaabuu su-aal weydiiyey oo markuu yacni ixraamkii iyo ayuu wax ka weydiiyey markaabuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam aamusay cabaar markuu aamusnaa dhididaa qabtay ee sidii qur-aankii inuu kusoo degayo kale markuu kusoo degayay siduu noqon jiray markii dambena dhididkuu iska tirtiray cumar marka yacla bnu umaya buu u yeeray kaalay buu yidhi haddaad aragta rasuulku haddaad aragto rasuulkoo loo waxyoonayay inaad aragto kaalay fiiri markii nabiga laga feyday sala allahu calayhi wasalama waxa uu yidhi alqi canka aljubbata ninkiiba uu jawaabayaa jubbadaada iska tuuro siib jubbadan aada wadata bixi waqsil canka tiib barafuunkana xaggaaga ka dhaqo iska dhaq waxaan kugu dharooban iska dhaq wafcal maa kunta tafcalu wasnac maa kunta tasnacu fii xajika waxaad xajkaaga ku samayn jirtay ku sameey yani waxaad xajka uga tegi jirtay uga tag tanna oo cumradii iyo xajkii waa isku axkaame meelo badan waa iskaga mide ilaa ayagu xajka waa yaqaaneen carabta way xajin jireen marka wixii xajkaaga aada uga dheeraan jirtay haddana halkana uga dheerow intaa biso u sheegay ee intaas hadda qur-aan la akrinayo musxafka ku yaalla ma aha haddana maca daalika intaa yacni waxii la aqri qur-aan la aqrinaya hadda ma aha haddana maca daalika waa sunnadii nabiga sal l slam hadal uu ku hadlay haddana waa loo waxyooday oo waxaa loogu waxyooday sida qur-aanka loogu waxyoonayo oo kale eeiyadana waxaa jirtay markii nin uu u yimid oo yihi rasuul allow haddii aan jihaadka ku dhinto atukafaru canii khataayaaya dunuubtaydo dhan ma la ii dhaafayaa markaabu wuxuu ku yidhi haa in qutilta haddii lagu dilo wa anta fii sabiilillaahi muqbilun hayru mudbirin ilaahay jidkiisa haddii lagugu dilo adoo hore u socdo oon cararaynin waa lagu dhaafayaa dunuubtaadoo dhan ninkii waa jeestay waa u yeeray rasuulka sal l slam sidee tiri ku celi waa ku celiyey markuu ku celiyeybu wuxuu ku yidhi nacam dunuubtaada waa la dhaafayaa ila dayn markaasuu yidhi jibriil baa ii yimid oo ii sheegay buu yidhi ila dayn marka rasuulka sala allahu calayhi wasalam wax allaale marka waxa uu ku hadlaayo waa waxyi marka sidaa haddii loo dhigay in huwa oo la yihaah shayga uu ku dhawaaqayo ma ahan ay maa huwa ilaa waxyun maahane waxyigo iyo waxaa loo waxyoonayo haddii marka la yihaha ka waran haday sidaa tahay rasuulka ijtihaad miyounan u furnayn mararka qaar masaa-isha qaar inta la weydiiyo iyadoon waxay uga soo degin inuu intuu dadaalo oo isagu markaa uu si jawaabo ama uu si yidhaahdo waxaa la leeyahay haddii xataa la yidhaahdo taasi nebiga waa u furnaydo waa ijtihaadi jiray marnaba nebiga qalad lagu sugi maynin oo waxyigii iyo qur-aankii baa imaanayay wixii markaa yacni sida saxda ahayd baa markaa loo ishaarayay taasaana lagu xambaarayaa qowluhu tacaala cafa allaahu canka lima adinta lahum iyo maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asraa xataa yudkina fi lardi turiiduuna carada dunyaa iyo markii maxaabiistii beder nebigu uu yidhi inay ka qaataan furasho iyo uu doonay isaga oo sida allana uu yacni uu markaa jeclaa inay ahayd loo tilmaamay inuunan waxba furashaa ka qaadine la laaya nimankaasi lowlaa kitaabu min allahi sabaqa fii suurati lanfaal aan kusoo marnay waxyaabaha sidaas oo kalea nebigu intuu sameeyo loona baneeyey sida fiican waxi unbaa markaa nebigu u sheegayay salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi nusuusta sida ka muuqanaysa qaarkeedna inaa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaasi maxaa la yidhi bimaa araaka allah wuxuu ilaahay ku tuso marka mar haddii waxa uu rabbi tuso un ou ku xukumaayo wixiisoo dhan waa waxyi marka rasuulka salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh sidaa waa macne in huwa in laga loo celiyo damiirka qur-aanka in huwa qur-aanku ma ahan ilaa waxyun maahane wax kale ma ahan waxyiga oo waxaa loo waxyoonayo huwadaa marka labadaas macnaa ku jirta ayib callamahu marka xataa haddaan dhahno marka nebigu mararka qaar waa ijtihaadi jiray oo waana waana u banaanaa haddii ijtihaadkaasi marka khilaaful owlaa ou noqdo waxyi baa kusoo degayay waxyigaas baana caddeynayay sida habboon ayb callamahu waxaa baray waxyigii callamahu ay callama alwaxya waxyigii waxaa baray shadiidulquwaa xoogagiisu mid ay daran yihiin alquwaa waa jamcu quwatin waxaana loo jeedaa quwat lidraak quwada uu wax ku haleelayo quwat lmacrifa aqoontii quwadeedii quwat lamaana amaanada xooggeeda jibriil marka quwooyin badan baa lagu sifeeyo ammaanada xaggeeda waa ka xoog badnaa idraagga waa ku xoog badnaa xaggiisa waxa loo soo dhiiba inuu xifdiyo ee uunan kala dhidhimin wuu ku xoog badnaa ayb duu miratin kaas oo duu miratin xoog u saaxiib ah laba macnaa duu miratin mirada ku jiro almiratu alquwatu waa la yidhaahdaa min oo waxay ka imaaneysaa marka amartu lxabla idaa axkamtahu xarigga markaad aada u soohdo ood soohdintii soohintiisu aada adkayso ayaa waxaa la yidhaahdaa yacni amartu lxabla xariggii baan adkeeyey waa macnaa xoog macnaha labaadna waxaa weeyaan duu khalqin xasanin wa mandarin xasan qurux in laga macneeyo ibnu cabaasna waa laga wariyey sidaas iyo qataada marka haddii sidaa la yidhaha waxay noqonaya duu miratin qurux u saaxiib ah fastawaa waa saramaray oo waa ekaaday jibri fastawaa waa ekaaday waa sinmay walxaal buu fastawaadan marka faacilkeeda ay huwa jibriil in loo celiyaa fiican walxaal huwa jibriilna weliba damaairtan jibriil bay u noqonayaan walxaal huwa jibriilna bil ufuqi jihadii ou ahaaday al aclaa ee sarreysay jihadaa sarreysana waa jihada qorax soo bax jibriil marka jihadaa qorax soo bax isagoo meeshaa ku sugan ayuu jibriil meeshaa waa ku sinmay ayb sidaana marka macnuhu waxay tahay dee nebigii baa arkay sala allahu calayhi wasalam laba jeer buu arkay jibriil sidii ilaahay u abuuray habkii allah u abuuray laba maruu ku arkay mar maka intii uu joogay bay ahayd dhankaa bari oo dhan ayuu daboolay lix boqol oo garab isagoo leh oo walahu situ mi-ati janaax lix boqol oo garbood isaga oo leh ayuu wuxuu daboolay dhinacaas bari oo dhan buu ka ayuu daboolay markaasay aayaddan tilmaamay marka uma markaa dabadeed danaa waa dhowaaday jibriil baa dhowaaday waay oo nebigu usoo dhowaaday ila nabiyi sal l slama fatadallaa waa dhowaan ziyaadiyey danaa waa dhowaaday waay fatadallaa haddana waa soo laalaadsamay waay waa soo dhowaaday aad buu usoo dhowaaday oo rasuulku u dhowaanayaa marka fa kaana wuxuu ahaaday huwa isagu qaaba qowsayni qadra qowsayni laba qaanso qadarkooda ama hal qaansaba qadarkooda ow adnaa bal adnaa ka dhowaansho badanba waa uga soo dhowaaday qaaba qowseyntan marka sida ugu dhow fahamka waxaa u fiican in la yiraahdo halka qaanso unbaa loo jeedaa marka halkaa qaanso loo jeedana macnuhu waxay tahay qaansadu waxay leedahay qori laga sameeyo soo galoolan oo soo qallooco iyo water wax la yiraahdo ama boqon watarka marka waxaa looga xirayaa labada dhinac qorigu markaa saa uu usoo galoo galoolan yahay labadiisa dhinaca xarigga looga xira xariggaas iyo marka waxaa isku aadan meesha qalloocda isku aadan marka watarka iyo qaansadaas inta ay isu jiraan waa wax isku dhow waay macnaha aad buu marka jibriil usoo dhowaaday oo boqon iyo qaansadii intay isu jiraan oo kale qadarkaas ayuu nebigu usoo jirsaday sala allahu calayhi wasalam ama in qurbi iyo dhawaashaba laga wado kinaayo ay iska tahay carabtu waxay sameyn jireen laba marka ay rabaan inay heshiiyaan oo ay xilfi samaystaan laba qaansay isku dhejin jireen labadaa qaansa marka ay isku dhejiyaan sida ay iskugu dhow yihiinaan iskugu soo dhowaanayay ka wadaan marka macnaha fa kaana qaaba qowsayna iyaga waxaa wax loogu sheegaa wixii ay fahamsanaayeen iyo dhaqankoodiibaa wax loogu sheegaa macnuhuna marka waxay ka dhigan tahay aada iyo aada ugu soo dhawaaday ujeedku waa un sidaas naam qaabana bimacna alqadri waay naam ay miqdaara qowsayni ow adnaa ow bimacnaa bal waa laga macnay karaa bal adnaa bal waa uga soo dhawaadayba intaa qadarkaa qowseynka ay isu jiraan ayb tafsiirka marka loo badan yahay uma danaa ay danaa jibriilu waxa dhawaaday waa jibriil nabiguuna usoo dhawaaday sala allahu calayhi wasalam tafsiir marka isaga waxaa jira waa kaasaana caa-isha iyo ay ku fasirtay oo aayadan suma danaa fatadallaa fakana qaaba qowsayni ow adnaa qaalat caa-isha waxay tihi dalika jibriilu waa jibriil kaana yaatiihi fii suurati rajul nin suuradiibuu ugu imaan jiray wa inahu ataahu hadihi lmarata markan ayuu u yimid fii suuratihi suuraddiisiibuu ugu yimid allatii hiya suuratuhu ee suuraddiisaba ahayd fasadda alufuqa jihada dhammaanteed ayuu markaa daboolay dhinac dhan buu daboolay weynin intuu ka qabo ayb bukhaari baa marka bad-ulkhalqi ku wariyey cabdullaahi bnu mascuudna sidaasoo kale ku fasiray oo wuxuu yidhi ana muxameda sala allahu calayhi wasalama ra-aa jibriila nabi moxamed jibriil buu arkay lahu situ miati janaax lix boqol oo garbood isagoo leh tafsiir kalaa jiro isaga dhahayo uma danaa damiirka in loo celiyo ay dana rabbu rabbi ayaa soo dhowaaday fatadallaa aada buu usoo dhowaaday oo nebigu u dhowaaday sala allahu ay usoo dhowaaday sala allahu calayhi wasalam tafsiirkaas marka waxaa laga fiirinayaa xadiid bukhaari uu wariyey oo yacni kitaabu tawxiidna uu aada ugu faahfaahiyey baabun wakalama allahu muusa takliiman min xadiidi anas ah xadiidkaas marka micraajkuu ka waramayaa nebiga markii kor la geeyey oo samaawaadkii uu tegay rabbi baa loo dhoweeyey marka rabbi baa usoo dhowaaday rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam riwaayo marka waxaa ku jirta uma dana aljabbaaru allah jabbaarkaa soo dhowaaday kaasay marka aayaddan ku macnaynayaan marka uma danaa fatadallaa laba maslak baana ku jirta tafsiirkaas maslaga culimadu u badan yihiin waxay tahay tafsiirkaas inuunan ansixin oo waxaa la leeyahay marka waa min mufradaati shariik ibni cabdillaahi annakhaci shariik ibni cabdillaahi baa la gooni noqday shariikna waa saduuqun sayi lxifdi wixii uu ninka noocaas oo kale uu la gooni noqdana oo raggii kale uu ku khilaafo waa inaan marka yacni xoog ayna lahayn ereygaas waa uma dana aljabbaariduu gafay wa ilaa xadiidka makhrajkiisu waa saxiix bukhaari buuna ku jiraa waana xadiid dheer laakiin jumladaas waayo jumlada la haysto ee la leeyahay ma sugnaanin shariikna ilaa culimada qaar waxay jamciyeen tobaneeye meel ayuu qisada micraajka uu ku khilaafay ruwaadda kale oo dhan uu ku khilaafay marka isagoo xifdigiisiina wax laga sheegay haddana hadduu meelo badan ku khilaafay waa daran tahay qaar marka culimadu waxay u badan yihiin meelihii isagu la goonida noqday in laga tago oo aynan sax ahayn oo ay saxan tahay meelihii ragga kale ay wariyeen imaamu muslimna waaba ishaaray arrintaas oo wuxuu yidhi shariik xadiidkan ayuu wariyey fazaada wanaqasa waxbuu ziyaadiyey waxbuu nuqsaamiyey min ziyaadaatihi tanaa kamida marka uma dana ljabbaaru maslak sidaas waan dariiq kale oo la maraana waxa uu yahay in la yidhaahdo uma danaadan waa jibriil kaas kalena waa jiraayo uma dana ljabbaaru waa jirtaa laba waqti bayna kala tahay oo nebiga marna jibriila usoo dhawaaday marna rabbigiisa usoo dhawaaday subxaanahu watacaala sidaasna marka waxaad moodaa ibnu kathiir laftiisu wax saas oo kale tafsiirka ku ishaaraya haddii aan marka sidaa loo jamcinin riwaayadaa shariik waa laga tegayaa ayb oo markan waa markii maka nebigu uu joogay middaa shariik uu ka hadlayana waa markii micraajka laba waqtigayba kala tahay sidaasna waa la dhihi karaa uma danaa jibriil waa dhowaaday fatadallaa waa dhowaan siyaadiyey oo dhawaanshihii buu soo siyaadiyey waa soo laalaadsamayba ilaa nebigu uu soo dhowaado fa kaana wuxuu ahaaday jibriil qaaba qowsayni laba qaanso qadarkood intay isu jiraan oo kale u ahaaday qaanso qadarkeeda meeshay ka qalloocan tahay iyo watarka boqonka meeshuu kaga xiran yahay ama laba qaansoo layskor saaray siday carabtuba yeeli jireen ayb ow adnaa ama ka dhawaanshiyo badanba bal adnaa waaba ka dhawaanshiyo badnaa qadar yacni intaa meel ka dhow ayuu ahaa fa awxaa ilaa cabdihi maa awxaa fa awxaa wuu waxyooday jibriil ilaa cabdihi alla addoonkiisiibuu u waxyooday oo nebi moxamed ah maabuu u waxyooday kii awxaa uu u waxyooday wixii uu u waxyooday buu u waxyooday ayb marka fa awxaadan faacilkeeda in laga dhigo alle ama in jibriil laga dhigo jibriilan in lagu wadaana fiican damaa-irtan dhan isay u laabanay dabcan fa waxaa jibriil waa waxyooday marka in la yidhaahdo ilaa cabdihi ilaa cabdillaahi ilaahay addoonkiisiiba u waxyooday maaba u waxyooday oo waxaa uu u waxyooday ama in la yidhahdo fa awxallaahu allah waxyooday ilaa cabdihi addoonkiisii moxamed ahaa buu u waxyooday maa kiibuu u waxyooday oo waxaa uu u waxyooday ibhaamkuna marka litafkiim ayaa loo keeno waxaa loo waxyooday ayaa inay wax weyn yihiin ayaa nala tusa ayaa la rabaa in naloo sheego maa kadaba alfu-aadu maa ra-aa maa kadaba ma been sheegin alfu-aadu fu-aadu muxamedin sal l slam nebi moxamed qalbigiisa maa ra-aa fii maa kii dhexdiisa ma uunan ku been sheegin ra-aa ou arkay qalbigiisii wixii ou arkay dhexdiisa kuma been sheegin yacnii wixii isha ou saaray qalbigiisii ma yacnii ma uunan been ku sheegin ayb marka maa kadaba daalka haddii la fududeeyo waa been sheegid haddii maa kadaba la akhriyana bacdu lquraa oo waxaa akhriyeen saddexda kale qaarkood sabcada maaha kuwa kale yaa waxay akhriyeen maa kadaba saa haddii la dhahana macnuhu wuxuu noqonayaa maa kadaba ma beeninin alfu-aadu qalbigii maa ra-aa bimaa ra-aa wixii uu arkay ma beeninin waa rumeeyeyba nacam qalbigiisu wixii indhihiisu arkeen waa rumeeyey ayb maa kadaba haddii la yihaahdana ma been sheegin waay alqalbu qalbigii uma been sheegin fii maa ra- maa ra-aa ay fii maa ra-aa wixii uu arkay dhexdiisa ma uunan ku been sheegin ayb afa tumaaruunahu calaa maa yaraa ee idinka haddaad reer quraysh tihiin afatumaaruuna ma doodaysaan hu isagii miyaad la doodaysaan nabiyullaahi moxamed calaamaa miyaad kula doodaysaan kii yaraa ou arkay wixii uu soo arkay oo isagu uu indhaha saaray miyaad kula doodaysaan ayb marka calaa baa lagu gudbiyey mumaaraadka ayaa waxaa ku jira macna alghalaba laba qof hadday doodayaan kala adkaashaa dhexdooda adkaanshaa imaanayso halabadana marka halaban calaa baa lagu marka calaadu sidaasay meeshan u timid afatumaaruunahu afatujaadiluunahu ma la doodaysaan calaa maa kii miyaad kula doodaysaan yaraa ou arkaayo wixii isaga uu ujeedo arkaya miyaad kula doodaysaan idinku ayb afatamruunahuna waa la akriyey naam bilaa alif marka waxay noqonay ma diideysaan way calaa maa kii miyaad diideysaan yaraa ou arkaayo miyaad ku diideysaan isaga ayb walaqad ra-aahu walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ee ra-aa wou arkay nebigii hu jibriil buu arkay naslatan maratan kol ayuu akray arkay ukhraa oo kale cinda sidrati lmuntahaa u yooloobitaanka geedkeeda gobka a agtiisa ayuu ku arkay meesha malaa-igta hoos ka fuulayso kor koraysana aynan dhaafin waayo sidrati lmuntahaa waa go- waa geedka marka aan la dhaafin xagga aan loo dhaafin damiirkan marka walaqad ra-aahu naslatan ukhraa wuxuu u laabanayaa marka jibriil macnuhuna marka waxay tahay mar waa soo sheegnay jibriil maka intii nebigu uu joogay inuu jibriil arkay jihadan bari oo dhanna markaa uu daboolay weynin intuu ka qabo mar labaadna suuradii ilaahay ku abuuray mar labaad buu arkay nebiga sal l slam jibriil suuradii lagu abuuray markaasna wuxuu ku arkay markii la dheelmiyey ee la qaaday ee sidratilmuntahaa la geeyey meeshaa agteeduu ku arkay mar labaad jibriil oo suuradiisii lixda boqol oo garbood leh ayb meeshaana marka walaqad ra-aahu damiirkaa marka waxaa xoog badan jibriil inuu u noqonayo jibriil buu suuradiisa ku arkay haddana mar labaad ayb iyuu arkay cinda sidrati lmuntahaa sidrati lmuntahaa agteeda ayuu ku arkay ma mar labaad ayb qaar baa marka waxay u celinayaan iyadana damiirkan walaqad ra-aahu rabbi bay u celinayaan walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah ra-aa wou arkay nebi moxamed hu rabbi buu arkay sidaas marka yacni ma xoog badna oo waxay leeyihiin marka anahu ibnu cabaas baa waxaa laga wariyey anahu ra-aa rabbahu bifu-aadihi maratayni nabiga sal l slam laba jeer inuu rabbi qalbigiisa inuu ku arkay rabbigiisa riwaayana waxay leedahay ra-aa bicayneyhi labadiisa indhooduuba ku arkay masaladaana marka masalo ahlucilmiga isku hay ayaan waayo nebigu ma arkay adduunyada ma ku arkay rabbigiisa mase kuma arkin iyadana waxaa xoog badan loona badan yahay inuunan ku arkin labadiisa indhood inuunan saarin sidaasna caa-isha iyo ibnu mascuud iyo abuu muusa alashcari iyo abuu muusa baaba nebiga su-aalay ma ma arkay markii la yidhi ma rabbigaa ma aragtay markii nebiga la yidhi waa kii yidhi nuurun anaa araahu see ku arkaa buu yihi xijaab baaba ka sokeeye xijaabkaasna marka yacni wax dardari karaa male dabcan walidaalika marka wuxuu yidhi xadiidkaa waxaa laga qaadanayaa inuunan arkin caa-ishana markii la yidhi dad baa waxay leeyihin nebi moxamed rabbigii buu arkay ninkii idin yiraa nebi moxamed rabbigii buu arkay faqad acdama cala allahi alfirya beenta ilaahay waa ku weyneeyey bay tiri cabdullaahi binu cabaas isaga waxaa laga wariyey laba riwaayo riwaayo waxay leedahay ra-aahu nebi maxamed rabbigii ma arkay haa waa arkay buu yihi nacam ra-aahu riwaayo kalena wuxuu yihi ra-aahu bifu-aadihi qalbigiisuu ku ka arkay qalbiguu ku arkay marka labadaa riwaayo culimada qaar wuxuu yihi waa laysku fasira markan ibnu cabaas uu leeyahay nebi maxamed rabbigiis buu arkay labada indhooduu saaray kama wada uu ku arkay qalbiga ayuu ku arkay buu ka wadaa midda dambaana fasirayso ay ra-aahu bifu-aadihi ou isagu yidhi marka ra-aahu waa mutlaq ama waa caam bifu-aadihina waa muqayad oo qalbiga ru'yada qalbiga bisuu ku qeyday midda ishana waaye midda dabcan dee laysku haysto saxaabada kalena ay lahaayeen nebigu ma uunan arkin rabbigii labadiisa indhood kuma arkin qiyaama markii la tago ma laga hadlaayo waa la arkaa oo mu'miniinta ilaahay hadduu janneeyo way arkayaan rabbigood mu'miniinta gaaladana waa laga xijaabayaa kalaa inahum can rabbihim yowma-idin lamaxjuubuun qalbiga rabbi nebiga inuu rabbi ku arkay rabbigii ku arkayna waa kaa ibnu cabaas uu sheegayo riyana waa ku arkay riyo oo riyada xadiidkii tirmidi iyo axaadiis baa tilmaamayso in marka ilaahay nebiga sal ll l slam rabbigiis inuu ku riyooday riyo uu ku arkay ra-aytu rabbii rabbigay baan arkay buu yihi fi nowmi hurdadaan ku arkay fii axsani suuratin isagoo suurad midda ugu quruxda badan yacnii ah oo ku sifaysan de mar walbana ilaahay in allaha jamiilun yuxibu ljamaal meeshaasna marka macnaha baa ku jira walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ee ra-aahu ra-aa wou arkay nebi moxamed hu jibriil bou arkay naslatan maratan kol uqraa oo kale cinda sidrati lmuntahaa meesha loo dhammaanayo oo lagu ekaanayo la gudbaynin geedeeda agteeda ayuu ku arkay geedaas agteeda ayb sidrat lmuntahaadii baa marka laga hadlo cindahaa agteeda jannat lma'waa meesha loo dunmayo jannadeeda ahaatay jannat lma'waa janno loo dunmo ayaa meesha ahaatay jibriil iyo malaa-igta iyo ay u dunmaan ama arwaaxu shuhadaa waxa u dunmaya marka waa shuhadada arwaaxdoodana waa layidhi id waqti ayuu arkay yaqshaa ou daboolay assidrata geedda gobka ah ou daboolay maa wixii yaqshaa daboolay wixii daboolaa daboolay waalwaa lasoo duuduubay marka wixii daboolay ayaa daboolay ibnu mascuud waxa uu yihi faraashun min dahab waxaa daboolay marka balanbaalis dahab ah ayaa ka buuxsanto iyada dhanba isku gadaantay ayb xadiidu lmicraajna waxaa ku jirtay min xadiidi anas uma dahaba bi jibriil wuxuu ila aaday ilaa sidrati lmuntaha ayuu ila aaday faidaa waraquhaa ka aadaani lfiyala waidaa hamaruhaa kalqilaali yani waxaad moodaa miraheeda ashuumada waaweyn oo kale xabadkiiba uu la egyahay falamaa ashaa min gashaa min amri illaahi maa gashaa tagayara ilaahay amarkiisa xaal uu ka mid yahay wixii daboolay markii uu daboolay way doorsoontay ayb famaa axadu min khalqi illaahi yastatiicu an yancatahaa min xusnihaa axad khalqiga alla ka mida oo sifayn karo wanaag iyo qurux intay ka qabta darteed ma jiro wa awxaa ilaya maa awxaa alla wuxuu ii waxyooday wixii uu ii waxyooday kontonkii salaad baa marka lagu farad yeelay ilaa shan markii dambe ay noqotay maa zaaqa albasaru maa zaaqa ma iilanin albasaru araggii ma iilanin oo nebiga araggiisii ma qalloocanin wixii inuu arkan la rabay maunan ka qalloocanin wamaa daqaa mana xadgudbin oo wixii la amray inuu arko maaha intuu ka tallaabo wax kale maunan istusin ayb marka laba shayba nebiga markaad waxaa lagu tusayaa malakuutkaas sare isagoo joogo haddana yacni ilaahay sida qalbigiisa oo u sugay wixii ilaahay ugu talagalay inuu arkana waa arkayay oo araggiisa xagga xagga u leexin maynin oo wixii uu rabbi ku marti qaadayo ou tusay unbaa araggiisa uu kusii jeeday wamaa daqaa tajaawus iyo xadgudubna ma uunan samaynin oo wixii la amray inuu arko unbuu arkayay wixii kale ma uu hanqal taagin ayb midig iyo bidix marka uma leexleexanin wamaa daqaa ay maa jaawaza maa ra-aa wixii uu arkay ma dhaafin ayb wax uunan arkina dee nebigu ma sheeganinba inuu arkay laqad ra-aa lawallaahi qad xaqiiqe eh ra-aa wuxuu arkay min aayaati rabbihi rabbigii calaamaadkiisa yacni wuxuu ka arkay aayaadkii day alkubraa ee waaweyneyd shay cajiib labuu ka arkay laqad lawallaahi qad xaqiiqe eh ra-aa wuxuu arkay shay-an buu arkay shay shayga oo min aayaati rabbihi rabbigii aayaadkiisa ka mid ah aayaadkii alkubraa waa weynaa ee weyneyd aayadihii waaweynaa ayuu wax ka arkay nabiga sal alla l slam intaas marka waxaa laga waramay de rasuulkii iyo markii kor la geeyey iyo micraajkii iyo wixii uu malakuutu samaa uu kusoo arkay afa ra-aytum ullaata waalcuzaa iyagii baa marka hadda lagu soo jeestay oo alla wuxuu leeyahay afa ra-aytum bal ii sheega allaata laata bal igaga waramo ii sheega walcuzaa sanamka cuzaa la yiraahdana ii sheega cusihii aluqraa ee kale wamanaata manaatna ii sheega athaalithata ee saddexaysay labadaa hore saddex ku ah alakum oo yacni kuwaa bal ka warama yani igaga warama maxay nafci iyo dur iyo cibaada maxay istaahilaan alakum ma waxaa idinka idiin sugnaaday addakaru labka miyaa idiin sugnaaday walahu welilaahi allana al untaa dhadiga miyaa usugnaatay waayo malaa-igta ayay banaatullaahi ku sheegeen gabdho alle inay yihiin ee ilaahyadaanna sida ka muuqata magacyo dumar ayay u bixiyeen manaat iyo cuzaa iyo allaat iyo waxaa ku wada jiro tadii yani calaamaadkii ta'niidka ayaa ku jiro tilka taas inaad idinku labood ka qaadataan isagana aada kusoo leexisaan dhadigii tilka taadaasi idan markaa qismatun qeyb weeyaan qeybta oo diizaa jowr fal oo ku jiro jowr ah naaqis ah weeyaanoo jowr oo ku jiro in hiya xaqiiqdooda haddaba marka waatan waa la idiin sheegayaa in hiya maa hiya ma ahaanin waxaas laata iyo cuso iyo manaat iyo ilaa asmaa-un magacyo maaha wax kale ma ahaanin magacyada oo samaytumuuhaa idinka aada magacowdeen ood ku magacowdeen antum idinka iyo wa aabaa-ukum aabbayaalkiin kuwa oo maa anzala allahu alla uunan soo dejinin bihaa cibaadadeeda min suldaanin ay suldaanan wax xujo ah uunan usoo dejinin in yatabicuuna maa yatabicuuna ma raacayaan iyaga ila danna mala awaal unbay raacayaan oo xaqiiq ma hayaan ilaahay keyrkii xaqiiq maba lagu caabudi karaba waxaa lagu caabudaa waa iska dhanni iyo jahli iyo wamaa unbay raacayaan waxa tahwaa ay jeclaysanayso al anfusu nafahooda nafafyaalo yacnii nafahooda ay jeclaysanayaan walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqa ah jaa-ahum waxaa u yimid min rabbihim rabbigooda xaggiisa waxaa uga yimid alhudaa baa u yimid hanuun mana aynan raacin ayb hanuunkiibaa xaggaa uga yimid mana aynan raacin laata iyo cuso iyo manaad saddex sanama halkan lagu sheegay ayb allaata sidaana waa loo akriyay allaatana waa la akriya oo ta-da la shido asnaam magacyadood waayo saddexdan mushrikiintii carabtana agtooda caan ka ahaa oo ay ilaahay keyrkii caabudi jireen magacyada alleyna magac uga sameeyeen allah min allaahi bay kala imaadeen alcuzaa min alcasiizi manaatna min almanaan marka magacyadii allay ku dheelayaan marka intay dhadig ka dhigaan ayay haddana ilaahyo ku sheegayaan bal bal feerin ayb ibnu cabaas iyo mujaahid iyo abu saalix allaata ayay akhriyeen waxayna yidhaahdeen kaana rajulan laata asalkiisa hore wuxuu ahaa nin yaludtu sawiiqa daangada ayuu shiidi jiray oo mushaari uu ka dhigi jiray lilxaaji dadka xajka iyo u socduu siin jiray falamaa maata markuu dhintay cakafuu calaa qabrihi qabrigiisii bay ku nagaadeen yacbuduunahu iyagoo caabudayaan laata marka shanigiisu saasuu ahaa oo nin wanaagsan buu ahaa oo dadka xujaajta u khidmeeyo oo u ixsaan falo wanaagiisii baa marka dad ka dambeeyey ay ku sirmeen markaasay ilaahba ka dhigteen oo intay qabrigiisii dul fariisteen ayaan markay fadhiyeenna markii dambe wayba caabudeen ayb mujaahid isaga wuxuu yidhi buur ayuu ari ku haystay subaga iyuu ka ruxan jiray caanahaasi caano qallalanuu samayn jiray ee markaa ayuu timir iyo waxbuu intuu ku xasho ayuu dadka xujaajta u qeybin jiray wa kaana bibadni nakhla meesha badnu nakhla la yidhaha buu ku sugnaa falamaa maata markuu dhintay cabaduuhu way caabudeen wahuwa laat waana laat marka dadka wan wanaagsan in lagu daydaa la rabaa laakiin in la caabudo ama wax cibaado ilaahay wax uu lahaa wax lala soo aado maya alcuzaa iyaduna waxay ahayd wa ama alcuzaa hiya shajaratun geed bay ahayd qatafaan qoladaa marka yaa lahaa kaanuu yacbuduunaha way caabudi jireen markii dambena nebiga waa kii khaalid ibnulwaliid oo u diray khaalid markaa waa soo meeshii ay ku taallay buu burburiyey markaabaa marka naag iyo waxbaa kasoo baxday cajuuso ah waa iska daayey rasuulkuu ku laabtay markaabuu nebiga ku yidhi weli waxba ma aadan samaynin wou tegay haddana markaabaa waxaa usoo baxday fakharajat minha imra'atun curyaanatun haween qaawan oo tinteedu ay kala daa isku daadsan tahay basaasan tahay ayaa usoo baxday markaa ayuu marka ku dhuftay wixii meesha dhammaan waa burburiyey markaasuu nebiga waxa uu yidhi tilka alcuzaa cusihii meesha lagu caabudi jiray naagtaas ayay ahayd walan tucbada abadan mana la caabudi doono marka naagtaas cuso waaye maxaa laga wadaa shaydaan waayo naag iska soo dhigay leanna meel walbo ilaahay keyrkii lagu caabudo shayaadiintu way xaadirayaan waxay rabaan in cibaadada ayaka ay u dhacdo walidaalika salaada nebigu sal ll l slam waa kii yihi qoraxda markay soo baxayso iyo markay dhacayso salaada waa la reebay sunno mudlaqa in la tukado sababtana nebigu wuxuu ku cileeyey waxiina idin yasjudu lahaa cabadatu shamsi dadka qoraxda caabudaa u sujuudo xadiidkana waxaa ku jirtay qoraxdu tatlucu way soo baxaysaa bayna qarnay shaydaanin shaydaan labadiisa gees ayay kasoo dhexbaxaysaa oo markay qoraxda soo baxayso jihadaasu isaguna iska soo muujina si waxa dhab ahaan loo sujuudayo isaga ay u noqoto soo ma garanin meel allaale meeshii marka ilaahay keyrkii lagu caabudayo shaydaan baa taagan shaydaankaas bayna cibaadada u dhacaysa ama magac jinni ha la siiyo ama wax kale ha la siiyo waxyaabaha marka caadada ka baxsan eed arkaysana mararka qaar waa un isaga iyo xawaashiisa wa dad waxaa jira shaydaani waxbaa ku kacayo nufuustooda nufuus khabiida ah waaye oo qof aan salaad tukanin oo aan ilaahay ka cabsanin oo jinniga u yeerta mar walbo waxaad arkaysaa inta intaasoo santuuq oo faanta ah ama intaasoo santuuq oo kooka ah inta la keeno yaa madaxiisa lagu shubaa xabadka ma soo gaarayo xabadkiisu waa qalalan yahay siday ku dhacday shaydaankaa cabaaya marka naca isagoo ku dhex jiraa shaydaanku isagaa fuuqsanayo cabaya marka naca beri qolo markaa yacni qolooyinkan lo-da caabudo hinduuga ah ayaa macbad weyn bay meel ka dhiseen markaasay waxay rabaan inay yidhaahdaan ilaahoodu inuu yahay ilaah qiimo badanay rabaan inay sheegaan markaabay waxay yidhaahdeen macbadkii intaas oo yacni liitar iyo intaas oo jirgaan oo caano ah ayaa lagu shubay waana qalalan yihiin dhagaxii ay sawireena lagu shubay waa qalalan yihiin ee sababka uu u qalalan yahay waa la garan karaayo waxaa cabayaba waa shayaadiinta meeshaas joogto oo rabo in la caabudo dhagaxaas xunka ah in la caabudo rabaan xaqiiqda marka dhabtaa taas waay laakiin haddaad ku siranto ood istiraadid war nimankaani waxbay hayaan ood istiraadid maadaama wax caadada ka baxsan ay la imaadeen armay kuwaane de ilaahayba uu la jiraa haddaa istiraa waa khatar waa khatar shaydaanku annaga ma arkayno inahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahu marka axwaal shaydaan waayo waxyaabahaas oo kale qisadanna waa u daliil cusaa meeshii lagu caabudi jiray naagtaasaa kasoo baxday naagtiina nebiga wuxuu tilmaamay shaydaankii meeshaa joogayba inay iyadaba ahayd ayuu tilmaamay ayb manaat iyadana meesha qudayd la yiraahdo sanam ooli jiray buu ahaa oo waxaa ku caabudi jiray ansaarta iyo ragga markii dambe ansaarta lagu magacaabay aws iyo khasraj ayaa halkaa intay yimaadaan ayay dawaafi jireen oo yani caabudi jireen qabla alislaam markii dambe waa kuwii yani aayadda ina safa walmarwa markaan maraynay wax kamidaan soo taataabanay meesha aan ugaga hadalnay ayb saddexdan sana marka xaalkoodu waa kuwaasa afara'aytum bal ii sheega allaata laata iyo walcuzaa iyo cuzaa wa manaata iyo manaad ii sheega manaadkii athaalithata sadexey saddexaynaysay labadaa kaley saddex ku tahay al ukhraa waxaa bannaan manaad in un laga dhigo al ukhraa ee kale in layska yihaaho ama al ukhraadu shayga marka ukhraa la leeyahay wax kaloo ukhraa u yahay hal shay oo ka horeeya marka alukhraada in lasoo hormariyo oo la yidhaha marka afara-aytum llaata walcuza lukhraa walcuzaa cuzihii alukhraa ee kale wa manaata iyo manaat athaalithata ee labadii kale saddexaynaysay sidaana way bannaan tahay alakum ma waxaa idinka idiin sugnaaday addakaru laboodka miyaa idiin sugnaadood leedihiin walahu walilaahi allana al unhaa dhadigii miyaa usugnaatay tilka taadaasi idan goortaa marka sidaa aada qismatun qeyb weeyaan qeybta oo diizaa naaqis oo jowr fal ah in hiya maa hiya ma ahaanin ilaa asmaa-un magacyo maaha wax kale ma ahaanin laatahan iyo cusahan iyo waxaan aad sheegaysaan waa un magacyo asmaada oo samaytumuuhaa aada ku magacowdeen idinku aada magacowdeen antum idinka iyo wa aabaa-ukum aabbayaalkiin asmaada oo maa anzala allahu alla uunan soo dejinin bihaa bicibaadatihaa cibaadadeeda min suldaanin ay suldaanan uunan kusoo dejinin wax xujo ah uusoo dejinin in yatabicuuna maa yatabicuuna ma raacayaan iyagu ilaa danna mala awaal unbay raacayaan iyo wamaa waxa tahwaa ay jeclaysanayso al anfusu nafuhu ay jeclaysanayaanoo naftoodu waxay jeceshahay unbay raacayaan naf hawadeedna de diin ma noqonayo walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe jaa-ahum waxaa u yimid min rabbihim rabbigood xaggiisa alhudaa hanuun ayaa iyaga u yimid oo xagga rabbi uga yimid ayb marka kitaab cad rasuul cad oo u sheegayo laata iyo cuso inay macbuudyaal xaq lagu caabudaa inaynan ahayn oo cibaadana alla keliya un ay astaahu astaahilo u leeyahay laakiin ma aynan raacin am lilinsaani maa tamanaa am bal eh alil insaani insaanku ma waxaa u sugnaaday maa wixii tamanaa oo iska tamaniyo oo uu yididiilsado miyaa u sugnaanayo maya waay falilaahi alla unbaa ayay usugnaato iska leh alaakhiratu tan dambe iyo waluulaa midda hore adduunyada ah yacnii insaankani wax allaale wixii uu qalbiga ka jeclaysto iska tamaniyo miyuu iska helayaa isaga sidaas ma ahan weyna ayb ee gaalkuma wuxuu u malaynayaa ana ana lahu maa yatamanaa wayashtahi min shafaacati lasnaam waayo maxaad laatay cuso u caabudaysaan marka la yidhaah adduunyada haddaynan wax noo tarin aakhiray wax noo tari doonaanay leeyihiin marka waxaa la leeyahay war idinku waxaad u malaysaan inay aakhiro wax idiin tarayaan maa wax idiin tarayeen wax allaale wixii aada qalbiga ku qabsataan oo tamanisaan ood jeclaysataan miyaad idinku yeelanaysaan ma yeelanaysaan waa xaqiiqda dhabta unba aakhiro taalla am lilinsaani am bal e alil insaani insaankii maa miyaa usugnaaday tamanaa ou tamaniyo wax allaale wixii uu yididiilsado ou quudareeyo miyaa insaanku usugnaanayo oo iska helayaa sidaa ma ahan way falilaahi allah subxaanahu watacaala keliya unba ayay usugnaatay al aakhiratu aakhirada dambe iyo wal uulaa midda hore adduunyada adduun iyo aakhiro sida ilaahay rabo unbaa yay yani xaalka u ahaana wakam min malakin fi samaawaati laa tugnii shafaacatuhum shay-an badanaa dadka ilaahay qeyrkii caabudo marka la yidhaha war waxaan haddaad cibaadadooda ka tagtaan ma idin dhibayaan haddaad caabudaan dheef ma idin siinayaan maya markay timaado ayaa waxay leeyihiin maya hadda adduunyada waxba kuma haynee laakiin aakhiro waan noo shafeecayaan waanan soo marnay fii suurati yuunus wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haulaai shufacaauna cinda allah qul atunabiuuna allaha bima laa yaclamu fi samaawaati walaa fi lardi marka taa buu rabbi ka hadlayaayo wuxuu leeyahay asnaamtan iskaba daaye malaa-igta alle u dhow cid allaale ciday doonaan uma ergey karaan ciddii ilaahay raalli ka yahay unbay u ergeynayaan wa kan badanaa imisa min malakin malag badanaa malaa-ig badanaa waa ismu jinsi un hadda mala malaa-ig dhan laga wado wa kan badanaa min malakin malag badanaa malaga oo fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday laa tugnii kaa oo laa tugnii aynan deeqaynin shafaacatuhum shafaacadooda iyo ergadooda shay-an waxba aynan deeqaynin ilaa min bacdi an ya-dana allaahu ilaahay marka uu idmo kolka uu idmo ka gadaale ma ahani liman uu u idmo weliba inay u ergeeyaan yashaa-u uu doonayo alle wayardaa uu raalli ka noqonayo marka malaa-igtii ilaahay agtiisa maamuuska ku lahayd malaa-igtii ilaahay agtiisa maamuuska ku lahayd haddii aynan ergeyn karin ilaa inuu ilaahay u idmo maahani cidda ay u ergeynayaanna cid ilaahay raalli ka yaho towxiid adduunyada uga tagtay ay tahay sanam aada idinku samayseen ood been abuurteen muxuu qaban karaa oo shafaaco ah waayo marka wa kan badanaa min malakin malag badanaa fi samaawaati malag oo fi samaawaati samaawaat dhexdeeda ahaaday kaa oo laa tugnii aynan deeqaynin oynan waxba taraynin shafaacatuhum shafaacadooda marka malaga in malaa-ig laga wado shafaacatuhum ayaa la yihahda ergeyntooda shay-an aynan deeqaynin ilaa min bacdi an ya-dana allahu ilaa min bacdi idni illaahi ilaahay idinkiisa ka gadaale uun maahane liman alla ou u idmo inay u ergeeyaan yashaa-u ay yashaa-u hu ou doonayo wayardaa ou ka raalli noqonayo canhu xaggiisa maca ina aladiina laa yuuminuuna biاlaakhirati layusamuuna almalaa-ikata tasmiyata alunhaa ina aladiina kuwa laa yuuminuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhirada aan rumaynaynin layusamuuna way magacaabayaan way ugu yeerayaan almalaa-ikata malaa-igtii tasmiyata alunhaa dhadiga yacni magacyadiisa ayay malaa-igtii ku magacaabayaanay ugu yeerayaan ay bitasmiyati lunhaa ayb oo ilaa ay yihaahdeen ba almalaa-ikatu banaatullaahi ay dhaheen ina aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhirada aan rumaynaynin layusamuuna way magacaabayaan way ugu yeerayaan almalaa-ikata malaa-igtii bay ugu yeerayaan tasmiyat alunhaa bitasmiyati alunhaa dhadiga magacaabistiisa ayay ugu yeerayaan malaa-igtii oo almalaa-ikatu banaatullaahi bay dhahayaan wamaa lahum uma sugnaanin iyaga bihi kaa dhexdiisa ay fiihi min cilmin ay cilmun wax cilmi ah uguma sugnaanin oo uma hayaan in yatabicuuna maa yatabicuuna ma raacayaan ila danna mala unbay raacayaan wa ina danna mala awaalkuna laa yugnii ma tarayo oo ma deeqayo faa-iideyn maayo min alxaqi xaqa xaggiisa shay-an waxba u faa-iideyn maayo yacni meel cilmi laga rabo mala waxba kama tarto wn meel xaqiiq cilmi ah laga rabo mala awaal waxba kama tarayo ee fa acrid jeeso caman ka jeeso duul xaggooda iskaga jeeso tawallaa jeestay can dikrillaahi ilaahay dikri can dikrinaa dikrigeenna iyo waanadeenna ka jeestay iskaga tagoo ka jeeso walam yurid walxaal lam yurid aan doonaynin aan doonin ila alxayaata noloshii maahane wax kalena aan doonin addunyaa ee dhoweyd ayb dalika kaagaasi oo iraadat lxayaati dunyaa faqad adduunyo keliya inuun in la raboodo kaagaasi mablaguhum meesha uu markaa gaara yoolka ay gaarayaan dalika kaagaasi mablaquhum makaanu gaaritaankooda waay waa meesha ugu danbeyso oy higsanayaan waay min alcilmi cilmiga ay ka gaarayaan cilmigooda iyo ogaalkooda iyo macrifadooda meesha ugu danbeyso waa un adduunyo rabitaankeeda ina rabbaka rabbigaa huwa isaga ayaa aclamu ku ogaal badan biman isagaa ku ogaal badan dalla dhumay can sabiilihi jidkiisa ka dhumay wahuwa isagu alle aclamu kii ku cilmi badanoo ku ogaal badan waay biman ruux ihtadaa hanuunay oo dariiqiisa saxdaa ku hanuuniyay marka laba shay baa meeshaan islaasimsano un u baahan in la fahmo mid waxa ay tahay fa acrid can man tawallaa can dikrina dikrigeenna kuwa ka jeestay iskaga jeeso culimada qaar marka waxay yidhaahdaan aayatu sayf baa nasakday ayb waa intaan jihaadka la farin ayb dikrigii iyo qur-aankii bay ka jeesteen walam yurid ila alxayaata adunyaa waxaan adduunya hayna ma rabaan hadafkooda oo dhan adduunyo bisow isugu soo koobmay qur-aankiina inay dhegaystaan ma rabaan haddii marka qur-aankii dhegaysigiisa ay ka mashquulaan sidee bay xaqa u fahmayaan ma fahmayaan waay xaqa ayb adduunyadii baa marka ka celisay oo rabitaan adduunyo oo aan aakhira qorshaha lagu darsanin ayaa waxay u keentay marka inay qur-aankii iyo waanadiisii iyo oo dhanba ay iskaga jeestaan marka walidaalika qofku inta uu aakhirada qalbigiisa ay ku weyn tahay waa inta uu qur-aankii iyo fahamkiisii iyo uu isku kalifayo uu isku dayaayo in allaale inta ay aakhiradu qalbigiisa ka maqan tahayna waa inta uu markaa adduunyada ku maman yahay fa acrid jeeso caman ka jeeso duul xaggooda iskaga jeeso tawallaa jeestay can dikrinaa dikrigeenna ka jeestay oo walam yurid aan doonin ila alxayaata noloshii maahay wax kale aan doonin addunyaa ee dhoweyd daalika kaagaasi oo nolol adduunya bis un inay rabaan mablaquhum waaye waa yoolkooda w waa meesha yacni makaanu gaaritaankooda oo meesha ugu danbeyso oo ay gaarayaan waay min alcilmi cilmiga ay ka gaarayaan xaggiisa wayaclamuuna daahira min alxayaati dunyaana waa soo marnay caalamkan hadda aan ku nool nahayna wuxuu u batay caalam maado ina rabbaka rabbigaa huwa isaga ayaa aclamu ku ogaal badan biman buu ogyahay ku ogaal badan yahay dalla dhumay can sabiilihi jidkiisa ka dhumay wa huwa isagu aclamu mid ku ogaal badan waa biman axad ihtadaa hanuunay walilaahi alla unba u sugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fil ardi dhulka korkiisa ahaaday liyajziya marka mulkigaas muxuu keenaa marka dhul iyo cir hadduu alle leeyahay maxaa loo abuurayna liyajzi oo loo maamulayaa liyajziya alla inuu abaalmariyo aladiina kuwii asaa-uu xumaanta falay bimaa uu ku abaalmariyo kii camiluu ay shaqeeyeen wayajziya iyo inuu abaalmariyo aladiina kuwii axsanuun wanaagga la yimid bilxusnaa xaalad wanaagsan inuu ku abaalmariyo aladiina yjtanibuuna kaba'ira alithmi walfawaaxisha ila lamam ina rabbaka waasicu lmaqfira kuwii marka xumaanta la yimid waa kuwe marka aladiina kuwii weeyaan kuwa xumaanta la yimid hum iyagu aladiina kuwii waay kuwii xumaanta la imaanayay waxaan ujeedaa wanaagga kuwii la yimid wayajziya aladiina axsanuu bilxusnaa uu ku abaalmariyo aladiina kuwii uu wanaag ku abaalmariyo alleh yajtanibuuna ka dheeraanayeen kabaa'ira alithmi dunuubta kuweeda waaweyn walfawaaxisha kuwa dunuubta kuweeda foosha xunoo laga yaqyaqsoodo kuwii ka dheeraanayay ila allamama hayra allamami dunuubta saqaa'irta ee yaryar ma ahane ayb saddex tafsiir baa halkan marka ku jirto aayadan ee qolo waxay yidhahdeen istinahan waa saxiix lamamkuna wuxuu ka mid yahayba dunuubta kabaa'irta waa istinaa mutasil ah kaba'ir alithmi baana lamamku uu ka mid yahay macnahana waxa ay tahay dunuubta waaweyn waa ka dheeraadaan ila lamam mar un inay ku dhacaan maahani markaas ay ku dhacaan hal mar bay ku dhacayaan waa ka toobad keenayaan ayb taana marka abu hureyre iyo mujaahid iyo xasanulbasri ayaa sidaa ku macneeyay aayadda tafsiir waa sidaas cabdullaahi bn cumar bn caas laftiisana saasuu ku macneynayaayo wuxuu leeyahay allamam waa wixii shirki kasoo haray macnuhu markaa wuxuu noqonayaa aladiina kuwii yajtanibuuna ka dheeraanayeen kabaa'ira alithmi dunuubta kuwooda waaweyn walfawaaxisha iyo kuwa laga yaqyaqsoodo ila lamama marmar inay asiibaan ma ahane kabaairtii lamam oo ay kabaairtu dembiga kabiiradee weynkaa inay marmar ku dhacaan uun maahane oo ay ka toobad keenaan tafsiir waa sidaasna qofku haddii mar uu dembiga ka dhaco ka toobad keena dibna uunan ugu noqonin isagoon ku dhicin oo kale waay dabcan ayb aslu lamamna waa alilmaam insaanku marka uu shay sameeyo oo yacni alxiin bacda alxiin mar buu sameeyey haddana ayaan kadib uu mar kale sameeyey ilmaamku marka kaas qaar culimada kamidana waxay yidhaahdeen istitnahan waa munqatic majaaskiisuna waxay tahay laakin illamamu yaqacu minhu dunuubta saqaa'irta way ka dhacdaa wey markaas waxaa la istinaha waa munqatic marka la leeyahay waxaa laga wadaa lamamku jinsiga kabaa'irta ma ka mid aha allamamu laysa min alkabaa'ir marka haddii marka istinaha aan munqaicka isku jinsi maaha mar haddii mustanaha iyo mustanaa minhugana aynan isku jinsi ahayn istinahaas waxaa la yidhaahdaa munqaic ayb marka ila lamam waxaan ka macnayna lamam bimacnaa dunuubta saqaa'irta ah markaa markaan sidaa dhahayna macnaha waxay tahay laakin yulimuuna fi saqaa'iri yani ila lamama laakin illamamu dunuubtaa yaryar ee saqaa'irta ah yaqacu minhum waa ka dhaca iyaga xaggooda qaar kalena marka iyagu waxay yidhaahdeen lamamku macnuhu waxaa weeyaan dunuubtii hormartay oo intay gaalada ahaayeen ay sameeyeena laga wadaa macnuhuna markaa istitnuhu wuxuu iska noqonayaa wax mutasil ah aladiina yajtanibuuna kabaa'ira alithmi iyo walfawaaxisha kuwii ka dheeraanayay ila lamama dunuubtii waaweyneedoo ay gaalnimada kusoo galeen ma ahani laakiin waa laga fiican yahay tafsiirkaasoo midkaas saqaa'ir in laga macneeyo istitnuhuna munqadic noqdo ama in laga macneeyo kabaa'irta oo ay marmar ku dhacayaan labadaas baa marka aada u xoog badan dunuubtu kabaa'ir iyo saqaa'ir inay u kala baxdana suuratu nisa aan kusoo marnay ee in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi-aatikum wanudkhilkum mudkhalan kariiman ayaan kusoo baxdinay dembiga kabiirada muxuu yahay muxuu u qeybsamaa halkaas baan marka ku ayaan kaga soo hadalnay ina rabbaka rabbigaa waasicu lmaqfirati dembi dhaafkiisu miduu waasac yahay waaye oo dembi dhaa dembi dhaafkiisa cid walba waa gaarayaa wax ku adagna male alle huwa isagu alle aclamu isaga ayaa ku ogaal badan bikum idinka idinku ogaal badan oo idin og id waqtibuu alle idin ogaal badan yahay ansha'akum ou idin amaamuday min alardi dhulka xaggiisa markuu idinkaga amaamudayay uu idinka soo yacni idinka ahaysiiyey waa aadam iyo waid waqti antum idinku ajinnatun uurjiifyaal aada ahaydeen kuwa qarsoon fii butuuni ummahaatikum hooyooyinkiin caloolahooda dhexdooda kuwa ku qarsoon aada ahaydeen rabbi ciiddaa markuu idinka abuurayeyna waa idin waa idin waa idinku ogaal badnaa markaad uurka hooyadiin ku qarsooneydeen oo jiifteenna rabbi waa idinku ogaal badnaa haddaba falaa tusakuu ha ammaaninina anfusakum nafihiina ha ammaaninina huwa alle isaga aclamu ku ogaal badan biman axadkii ittaqaa isaga ka dhowrsaday marka taskiye iska dhaafa way rabbi si walbau idiin yaqaanaa idinkoo caloosha hooyadiin ku jirteenna waa idin ogaa ciiddaa marka uu idinka abuurayay aabihin aadamna waa idin waa idin ogaa wax ka qarsoonna ma leh rabbi subxaanahu watacaala marka ilaahay haysu ammaaninina marka waaba idin ogyahay taskiyadaana marka magac kasta oo ammaani ay ku jirta nebiga marka uu qofka in lagu magacaabo uu ogaado ama uu maqlo waa ka bedeli jiray zaynab waxaa la dhihi jiray barra markaabuu wuxuu yihi ilaahay baa ciddii baari ay yaqaano markaabuu zaynab u bixiyey nebiga sal ll ly slam marka asmaada ay ammaanta ku jirto nebigu dadka waa ka laga waa ka bedeli jiray asmaa marka wuxuu ugu bedeli jiray taskiye iyo ammaanaynan ka muuqanin falaa tusakuu anfusakum macno kalena waa laga macneeyaayo qaarkiin qaarka kale yownan ammaanin waay oo qofka in hortiisa laga ammaano ma fiicna qaarkiin qaarka kale yaynan ammaaninoo ilaahay waxba ha u sheegininoo isagaaba idinka og qofkan aada ammaanaysaan walidaalika rasuulka sal ll ly slam wuxuu yidhi qofkiina hadday danta ku kallifto inuu qof ammaano oo ay shakila-aan ay saa noqoto lagama maarmaan ay noqoto ha yidhaahdo axsibuhu kadalika wallaahu xasiibuhu anuu sidaasaan u malaynayaa ilaahay baana midka xisaabaya ah walaa usakii cala allaahi axadan ilaahayna cid aan u ammaanayo ma leh ilaa saaba iga ogba qofkaani rasuulka waxaa kaloo laga wariyey idaa ra-aytum lmaddaaxiina hadaad aragtaan dadka dadka ammaan ammaanitaankooda ku xeel dheeraado faxuu calaa wujuuhihim turaab wejigooda ciid ku shuba waayo qofkan buu fidnaynaa qofkan markaad iska ammaanto waxaa laga yaabaa inuu ku fidnooba ammaantaada marka hortiisa inaan laga ammaanin hadday danta keento oo in lagu dayda aada rabtana inaad tiraahdid anugu saasaan u malaynayaa waayo qalbigiisa ma ogid adiga axsibuhu kadalika wallahu xasiibuhu walaa usakii cala allahi axadan ammaanta in lagu xeel dheeraadana ma fiicna sida dadka qaar ay yeelaanoo marka la ammaanaya iyaguna waa iska fadhiyaan waxba ka dhihi maayaan waxaana loo ammaanayaa sidii marka saacad baa laga yaabaa in iyaga u la ammaanayo badanaana dadka wax ammaano dad iska adduunyo goob ay isaga badan yihiin oo iyagu markaa xoogaa googo iyo lacag yar iyo qofka ay ammaanayaan kaga raadsado weliba madaxda iyo boqorada iyo aada u jecel in la ammaano dad marka waxaa jira kii yimaadaba iska ammaano xoogaa un marka si loogu tuuro waxaasna qofku yacni qofkii laftiisii aada ammaantay baad god kusii ridaysaayo abaal iyo wanaag uma aadan gelin labadaa macnaa marka aayadda ku jirto falaa tusakuu ha ammaaninina anfusakum nafihiina ha ammaaninina huwa alle isaga ayaa aclamu ku ogaal badan bimana xadkii itaqaa rabbi ka dhowrsaday oo ka cabsaday hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waalihi waasxaabih